bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal horfayla meelbaysan hogdanka haqdhawaada barnaamij gaar ah oonan ku hadalo doonaa saamaynta saweelad ee cudurka covid toban barnaamijkan dhegeystayaal weliba waxaan nagada doonaa barnaamijka maalin walba arbaace saacado oo kalaysan ay ku dhageysan doontaan warbaahinta warsan ee magaalada Tanbaydhabo dhegeystayaal qodobada barnaamijka gaarka ah oonan ku hadalo doono coronavirus-ka weliba ku mid ahaa oona ka fiiri doonaa saamaynta sokuwelada xafiisyada dowlad goboleeda waa dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo saasoo kale qaabka shaqada ku dareerta xafiisyada wasaarada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya saasoo kale qodobada barnaamijka dhugunsiyaal haddii leedaha weliba kumid noqda doone sababta waa saamaynta sukuwelada shirkadaha diyaaradaha maadaama diyaaradihii gudaha dalka soomaaliya iyo han banaanka la hiray sabab la xiriira coronaviruska haddaba qaabse insaamaya sidana dadkay ku shaqeeya shirkado diyaaradaha nololya umaaraya ayaan dhugunsiyaal qodobkaasna ku fiiri doona barnaamijka intiinu ku guda jirnaa saasoo kale qodobada barnaamijka una ku dhugunsan doontaan waa sinkayna waliba ku mid ah dhugunsiyaal ah ee warbixin ku hadalaasa saamaynta soo kuwaliday dadka danyarta ee coronaviruska islamarkaasna xaaladda ganacsiga ee gudaha magaalada tambaydhabo una ku fiiri doonaa saamaynta dhaqaale ee soo kuwaliday cudurka covid toban sagaala warbixin guud ee dalalka caalamka iyo soomaaliya waxyaabaha koraya sasoo kala qaabka uusan saamay coronaviruskiiyo ku dhunsi doonta dhugunsiyaal qodobadaasi qodobo kale barnaamijka bandhiga warsana qaybo dambena dhugunsiyaalkuna fursadan si doono oo keedan fikirsho iyo saasoo kale sidan saamaya covid sagaal markaliyo barnaamijka bandhiga wars waa barkaliyo barnaamijka gaarka ee dhugunsiyaal barnaamijka waliba saaray muxudiin xusni anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirshiraashka yasiina dareer sii doona dhanka farsamada maryan markaliyo barnaamijka gaarka ee ku hadalaana dhinig iyo coronaviruska waayahay dhugunsyaalla mar kale waliba wada singalahaa door faylan barnaamijka qodobadaas iyo si toosan ku wada bogda doontaan balse waliba kadaha furdaan heesa ayaa inta badan ku hadalaasa saamaynta iyo saasoo kale dhibaatadas layo cudurka covid toban sagaal heestasay iyo daafur ka dhigdan
hayso karoonaha dhibaataadiisa waxyeelada dhaawiciisa si aan si aan si aan si aan dhami uga badbaadno si aan si aan si aan si aan dhami uga badbaadno dunidu waa dhabanahayso karoonaha dhibaataadiisa waxyeelada dhaawiciisa si aan si aan si aan si aan dhami uga badbaadno si aan si aan si aan si aan dhami uga badbaadno dhaqanka mahamayda ku dhaqmo awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
waayahay dhegeystayaal meelasan gudubnay heestasay oo daafurkana ka dhignay barnaamijka gaarka ee uuna arbaawelbus uun ku hadalo doonaa saameyntiyo saasoo kale ee dhaqaalada darada usajeysiday cudurka covid toban iyo sagaal inteena warheysyadiiyo saasaka saameynta guda galna weliba guda galan eena guud ahaanba caalamka sidan saamayo saasoo kale soomaaliya ee waxyaabihii ama warbixinooyinka dambeeya coronavirus weliba uusa kubilaya magaalada wuhan ee dalkaasi shiinaha welibana uusa bilowday ko laba labaatan iyo sagaalkii bili january labada kun iyo labaatanka dalkaasi shiinaha xilligii uusa bilowday coronaviruska weliba lamadii cusbun koraytay ahridaya daddirow ilaa iyo lix kun hanase oo inta badan lala tacaalaya xaaladii caafimaada dowladda shiinaha xilligii habilowday covid toban sagaal ee gudaha dalkaasay weliba ayaa iskadeeshay inay bilowta sidii aan dhisi lahayd isbitaal oo lakaanaanayow ama lakadaryeelow dadka qaba coronaviruska isbitaalkaasi oo inta badan ka shaqeeyeen dad injineere indhalada gudaha dalkaasi shiinaha welibana iyo muddo lix maalmood iyo ka dhistay isbitaal qaadow ilaa iyo kumbukan oo lanka tirgalay coronaviruska dowladda shiinaha xilligii habilowday covid toban sagaalka weliba inta badan dadaal gelidaya siday afjari lahayd saameyntu saweelada coronaviruska bana magaalada wuhan useeya meelahu dunta ah ku bilowtay covid toban sagaala intay ku dambeysay lamadu waa bili january ilaa iyo bili february weliba iyo la tacaalayana xaaladda sidii ku gudubi lahayn covid toban sagaal balse weliba saameyn kuwa leday ganacsiga iyo dhaqaalaha gudaha dalkaasi shiinaha dowladda shiinaha xaaladda markiiee fahmi waaytay weliba iyo ku dhawaaqday bandow oo guud ahaanba iyo hasaartii gudaha dalkaasaya silanka horseeda covid toban sagaala welibana dowladda shiinaha xilligii cudurka covid toban sagaala iyo la tacaalaya sidii guud ahaanba gobolada iyo saasoo kale xuduudaha dalkaasi iyo hirilaytay maadaama cudurka la sheegay inay isugu faafaw in iskooyowka iyo saasoo kale salaanta gaanqaadka ee markii lanferi cudurka covid toban sagaal ah markii la kutabas shiinaha weliba gudaha usaan galay dalalka kale oo kumid iyaga talyaaniga iyo saasoo kale maraykanka welibana dowladda talyaaniga usahayay meelo eedka insaamaya coronaviruska dowladda talyaaniga taniyo markii usa bilowday covid toban sagaal waan hagalay gudaha dalkaasay weliba iyo bilowtay tilaabo keedan sidii lanku qabadolaya xaalada covid toban sagaala welibana iyo guud ahaanba bandow hasaartay deegaanada iyo sasokolada dalkaasay talyaaniga siiyeen xakamayta faafowka covid toban sagaala dowladda talyaaniga ayaa weliba iyo guud ahaanba iyo ku guul daraysatay sidii kaakamaylaytay cudurka welibana iyo galay kaalinti lama taniyo markiisu bilowday covid toban sagaala talyaaniga weliba usa saasoo kale dhibaato badan usa kulakulamaya dhinigiyo sidii u tacali lahay bukaanada harridaal welibana dhimashada iyo saasoo kale dadkala kulawa covid toban sagaal gudaha talyaaniga iyo sii korarta markii lanferi gudaha dalkaasi maraykanka weliba usiina nagday dalkan kumojis badan ilaa iyo haddana ku teegan saameynta covid toban sagaal welibana gobolada dalkaasi maraykanka iyo magaalooyinkan ku weynba saameyn weyn kuledaya sidii dhankoorseeda lahay covid toban sagaalka agalkeed minkaasay waa maadalkaasay maraykanka laku aramiyow weliba hore iyoon ku dhawaaqina sidii lala tacaali lahay covid toban sagaal balse weliba maraykanka hooyadanka weyn oo saameynta ku helado covid toban sagaala madiinaga maraykanka donald trump markii habilowday covid toban sagaal ee gudaha dalkaasay maraykanka weliba uu safaray dhammaan goboladiyo saasoo kale barasaabyada dalka inay walkuqobadan waana liyolatacalan bukaanada harida covid toban sagaala maraykanka weliba uusan tijaabo badan uusan kusoo bixi sidii usa gargaar iyo usan soo kala baha karantiila uusan kusoo biilaya dadka qaba covid tumi sagaal balse weliba iyanaga tayto walqobdo ayaa xaalada bukaanadaas aya welibana amudena dad intaba waa welibana iyo amudena intaaka kun oo qofa oo dhimaday covid tumi sagaal welibana taasay sababtay inay covid tumi sagaal uusan saameyn mugle uusan ku helada gudaha dalkaasi maraykanka dowladda maraykanka weliba iyo sheegdaya inay covid tumi sagaal dhibaato weyn insheeni dhaqaalaha ahaan markilan feere welibana dowladda iyo ka dhawaaqday inay fasaha gelida dhammaan goobaha walbarashada isku waa goobaha walbarashada ganacsiga iyo sasoo kalaba meelo dadweynaga in isku kooya waa barasaabyada gobolka maraykanka weliba hore iyo dadaal dheer yoon geliyana sidii adkay laayanga xakamayowka covid tumi sagaal balse managana welibana sababtay inay guud ahaanba ookoya maadaama saameyn weyn soo ku helade cudurka covid tumi sagaala dowladda maraykanka dhowr jeer weliba ayay sheegday inay coronavirus markii horesa ku bilawday magaalada dalkaasi shiinaha isla markaas dowladda shiinaha ka eedaytay inay kulug lahaytay faafowka covid tumi sagaala madiinaga maraykanka donald trump horey weliba uusa hanti jaabiyayo daawooyin shal duwan oo uusa sheegaya inay lanka horseedo karo covid tumi sagaal balse hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o weliba iyo dhaliilaya qaabka daawadaas lang maaraya kora iyadoona ka digtay inay daawadaas haddii bukaanada qoba covid tumi sagaal iyo amoodo koran waana lansoobina baaritaano dhabe taase weliba eedanka adkaystaya madiinaga maraykanka donald trump oo sheegay inay uusa bilaawo doono isticmaalowka daawadaas lanka horsado covid tumi sagaala dhinaga kala saynisyaanaan dhalada dalkaasi maraykanka weliba iyo saarena sidii iyo tijaabi lahayen daawada oo inta badan anka tirgalay malaariyada taasi oo iyoka sheegan inay lang isticmaalo karo covid tumi sagaala cudurkun safmareenka ee adduunyada dhan saameyn ku heladay weliba guud ahaan baxaya in isdareerowka dhaqaalaha iyo saasoo kale shaqadii dadweynaga welibana taas sababta guud ee caalamka dhinaga kale saynisyaanaan dhalada dalkaasaya faransiiska weliba hore iyo han sheegana isticmaalowka daawadaasay oo iyo sheegan inay yeeto daawo lang aaminsanayn inay walku tari kartaa bukaanka qoba covid tumi sagaal welibana iyo sheegana inay bukaanada qoba covid tumi sagaal yoon isticmaalo korna daawadaasay sababo la xiriira maadaama laka shakiysanya daawadaasay inay walan dhimo karto bukaanka qoba covid tumi sagaal wadamada saameynta mugle kuhelada weliba kumid aha shiinaha maraykanka talyaaniga sbain iyo saasoo kala dalkaasaya faransiiska welibana hantiyo badan iyo latacaalanaa siday oo afjari lahayeen covid tumi sagaala habhato dowladaha weliba iyo hore iyo sheegana inayo muujahayaan sidayn korseeda lahay h s weliba iyo aragana astaamaha coronaviruska welibana iyo lataliyana markii hore inay tijaabada kasoo bi daawada iyo isticmaalo korana coronaviruska dowladaha maraykanka talyaaniga iyo saasoo kale sbaina weliba iyo sheegana inay iyo jarta daawadon haddii sida saxda ee lanqaadada caafimaad taam inagu sukeelo karo bukaanka qoba covid tumi sagaala habahatoo dowladda ama hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o weliba iyo saanisyaanadiiyo saasoo kale dhakhaatiirta iyanka digtay inay iyo roojang isticmaalowka daawadaasaya maadaama eedlanku shakaya islamarkaasna baaritaano dhab ee lanku suubinaa markilan firi saameynta suwaaladii covid tumi sagaal ma ee keliya dhaqaalaha weliba saasoo kale usa gooyaya dadka danyar tahay oo inta badan nolol maalmoodyo hokreed sida jiran gudaha caalamka iyo weliba meelo iyo kushaqeeya jirana welibana taas sababtay in guud ahaanba la roojiyey na iniskooyowkiyo shaqooyinka gudaha dalalka caalamka oo saameynta ku heladay coronaviruska taasay weliba sababtay in dad badan nololiyo ilagale taasay waana iyo dhibaato badan iyo hanhooyte maadaama coronaviruskaba saameyn weyn ku heladay gudahamka dowladaha sida weyn an la tacaalay coronavirus weliba ku mid ahaa sbaina maraykanka talyaaniga laakiinse weliba iyo ku guul daraysadana sidii on hakamay lahayn coronaviruska dowladda indiya oo iyana yeeto dalalka saameynta ku heladay coronavirus weliba iyo hirta guud ahaanba xuduudaha iyo dalalka kale yeelata taasi oo iyo sababaytay inay hakamay ay tafaafowka covid tumi sagaala haddii unakoyna soomaaliya weliba saameyn weynsu ku heladay guud ahaanba gudaha dalka soomaaliya coronaviruska welibana dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegday inay guud ahaanba hirtay duulumaadyadii hagalaha gudaha iyo hanga binaankaba taasoo iyon sababtay inay walkubedel farahayta xaaladda covid tumi sagaala warbixintii ka dambeysay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya iyo hasaarte weliba la sheegay inay xaaladda covid tumi sagaal gudaha dalka soomaaliya hadda iyo marayta meelfaylan balse weli jirana dadaharida covid tumi sagaala warbixin shalay iyo asaartii wasaaradda caafimaadka oo ka dilaytay covid timi sagaal gudaha dalka soomaaliya weliba ay sheegtay in lihidi iyo liqofal ku helay covid timi sagaal soddon iyo side weliba iyo reegana gobolka banaadir labaati lina weliba iyo reegana somalilan meelo todoban iyo reegana puntland markale inferi dadka hariday weliba afarti lamayo iyana rega meelo labaati afarna iyan haraba walibana kubogsiday tumi sagaal dhimashadana waliba waa to anjarna tirada guud ee laku helay kiisaska coronaviruska gudaha dalka soomaaliya waliba iyo maraahite lama kun siyeti iyo sagaal qofa dadka bogbogsidana waliba diirase saddex boqol iyo siyeetun meelo dhimashada guud ee dalka soomaaliya coronaviruska iyo diirasa toddobaati iyo sagaal waayahay dhegeystayaal qayb hore ee barnaamijka gaarka haya oonan ku hadalaynay saameynta soomaalida cudurka covid tumi sagaal iyo ku guda jirna weliba qabdaan warbixin ku hadalaasa sida ansaamayta ganacsatada magaalada baydhabo ee covid tumi sagaal iyo saasoo kale dadkii danyar tahay oo raashinka gadada jiray maadaama xiliyadan kadambeynaya wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo khafiifayda canshuurtay lagu qaada jiray ganacsatada haddaba warbixin muurtase ku saabsan eelidhugunsada canshuur dhimis iyo suubiri wasaaradda maaliyadda canshuur dhimis
waayahay dhegeystayaal singuryaal gelina warbixintaasi dhinaga iyo farsamada mar kaliya reedan feriana warbixintaasi oo keedinay dee saameynta ganacsatada kuweelada coronavirus gudaha magaalada baydhabo masiasuubiri wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba siicadii kanagda iyo raashinka qutul duruuriga bilyo barkoor waliba jiraya seerbarar eedan xoogana oo ku koya seerka raashinka qutulduruuriga kaasoo sababay coronavirus oo caalamka dhoon saameeya waliba isbedelay walwalbo qiimaha raashinka oo irkiiska sii shareereya muddo toddobaad haddii lakuroga waliba sidii hore kanagdaya qiimaha raashinka lagadow taasoo sheentay inay wasaaradda maaliyadda ee koonfur galbeed soomaaliya iyo qiimo dhimisa kusuubida canshuurta ganacsatada baydhabo la qaada jire waa kuw mukhtaar xasan sheekh oo ku mid a ganacsatada magaalada baydhabo oo sharxaada kubiyo waa waxyaabo isbedele ganacsiga isbeddel badan iyo dhi haddii canshuurtii dowladda federaalka dhinti dartiye awgeed maybaa isdhimay sano saliidii jirgaan hordhaan la gadaay labaatiili dolar labaatiy todoba dolar la gadaay yagiika maybaa la shalgadadahay toban sagaal dolar iyo labaatan dolar la shalgadadahay sakortii qiimaja waladhi bariiskii saasoo kale qiimajii iyada qiimo unxuusi hadilanka biyahay dadkana iyada may waayaan kabaraarugin maasha allah waa hadda iyada qiimo qiimas dhimay maybaa sababay canshuurtii oo dowladda federaalka soomaaliya dhintay iyaan sababay cudurka yulis dalkan ku jara cudurkan saf mareenka marka may waaye hadda canshuurta la dhimay dartiye kiilada saliida orlaangmili soddon iyo siyeedku mase afarti lama kun laku gadaayo geek mayba laku gadahaayo soddon kun waa laku gadahaayo Aha.
kiilada sokorto timiili kun waa la gadaayo miili timi siyeed kun la gadaayo marka ee, walbadan waa isbedeli ee, saliiday ee, bariiska isbedeli meeli haaf bariisa tomon iyo li dolara ku gadaayo ma adig geek mayba la gadaayo tomiyo afar dolara la gadahaayo ganacsatada magaalada baydhabo yaan aragayan inay qiimaha koronkowka badeecada raashinka la dhamay bulshada iyo eedankiira maga goobaha ganacsiga iyadoona hadhawayan inay seerka sidii hore usaakanagada weliba arrintaasa idaacadda warsan usan ku waramaya aadan cusmaan xasan oo ku mid ah ganacsatada magaalada bor oo kale tumiya farahay ato tumi lama la gadaay ee, saliidaan labaatiyo shan la gadaay geeg tumi saalbisi la gadaay dadkeedaan dhawaayan ofkaas may kila aragdeed may ee, coronana jarla may aragdeed sidee ayada kumey Aha.
laakiin dadka kugu may koy dhanaga dadkeed arid anshuur dhimadra kusuubi dadkaas awal eedaya dhiban aban tusaalaan kiilo bariis may gadaayan tumiyo siyeedku mal gadaayan geeg tumija gadaayan eedayaan dhawaayan yoon siib arida ragistaatan maaki eeda heliyo aragdeeda aragdeeda kibiyaasala laakiin doo koobi waan ragisi eedayaan ka dhiiraniyo dagarsoon kar bariiska biyaan bulshada magaalada baydhabo ayaan tiro badan weliba dhibaatayo qobana seer bararka raashinka iyadoona jiranga dad danyar eh oon awoodnin iyo gadlanga raashinka quturduruuriga waa kuwa maxamed cabdi oo uusa sheekayo waa sida nololo qoysi ahaadi jirtay markii hora madi maraydi roonay madi maraydi may karoonaytay horta markii ana doodhan baanaakin dhamay horti iitooblideer iyo halka dhar iideedan gadaay dookumad horta soonku sokorti oyoonay dhate walkunamad dhar iideedan gada isku dhaaf dhar maamalan gadneef walananka gada hunguri iyo balkunoosnimada ome dhar iideedan gada markareed inti korona ku nishay aqabadaasa kula kulun taas ma etaa horti hoo maalintii sidde jirma sidde biyaa jili saaraay kihiraabtile karele inogi walaasadaawl erana tarmuuslan kareedaa markareed kaasle geek walanka shego korma jirmida lambiya jila saare iyo walaasu wal jaram eh sababte qarashkeelu waa miila shaqeysa fadilankiba hayinka dhawaato bakilean beesad madian wal yar ana lakooy todobon siyada walalko eh markii hore ha Haye.
wala ingobadayen haye hatuma dun todobaad bolis udhaaf lamaad bobol baliwaysinyib miilaad ku shaqaysaas meelankeeda ku shaqaysa fadikano hayinka dhawaato hegoosow ganacsatada magaalada baydhabo ayaa weliba ay muddo iyo codsadayana inay qiimo dhimisa lagu soo beeyay seer bararka raashinka welibana iyo kulamo shir dowlaweeldhadhana wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ugu dambeynta iyo ku guulaysadana canshuur dhimis iyo suubiri wa- Layskuma salaamo, oo layskuma soo dhawaado, kala dheeraada weeyo. dunidu waa dhabanaahayso karoonaha dhibaataadiisa waxyeelada dhaawiciisa si aan si aan si aan si aan dhami uga badbaadno si aan si aan si aan si aan dhami uga badbaadno
waayahay dhegeystayaal qayb uga dhexe ee barnaamijkii gaarka hay ee aanu ku hadalaanay corona viruskii oo ku guda jirnaa akheeraya cabdisharaashka ayaa barnaamijkaas saaray waana si- waa iyo siina diraysa iyo dhiniga iyo farsamada maryana macalin caliyo weliba hawada siingalana dhegeystayaal doorfan idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo noolo dareertanga weliba ku dhawaada sana gabay usoo ku hadalowa coronaviruska oo lanku hadalo iyo saasoo kaleba ee sida lanku horseeda karo oo abwaaniin shir duwanba ee tan iyo markii usoo bilowday covid tumi sagaalka iyo gabay iyo kusuubiyanha ducada eebbe waa lagama daalaane mar kastooo culays oo dagee dunida aafeeyo waa inaan xaggiisa u didnaa una dacwoonaaye isagaa ka deeqtoon inaan dib u hungownaaye qur'aankiisabaa lagu darsaa dawwadoo idile u degdega dariiqada xaqa ah waad ka durugteene ma dulmiyo ilaahay dadkaba darro gabalkeede cudur aan dabiibkii la helin oon digtoor barannin waa dalabkii aan dhiibannee eebba soo diraye cudurradan dilaag iyo durayganuunka dabar gooyey dembi aadamuhu uu galay dayntii gudayaane waana dalaggii aan beeranno xuub dilaacsadaye sanbabuhu dagaayoo durbaba naqas ka diidaaye madaxoo dikaamiyo mar waa dooba kala gooye xumo daran qufaca soo degdegayow dabeecadahe dugaaguu ka yimid dawlad baa lagu duqaynayey waa hadal dibnaha soo maree aan duxna lahayne ha ku daalin waa dirir ka timi daayinka xaggiise herga baa wax dilay dawrkii hore aadamuhu diidye jaynuu ka soo degay markii ay dad qalatowday taraam iyo dalkiisaba ma dayn digashadiisiiye isku daarta reer yurub isku daarta reer yurub intay dabacsanaayeen afrikana ka soo daahiriyoo daqarro gaarsiiye carabahana waa loo digayoo laga dareen qaadiye doqontan maxaa lagugu dilay qabin dareenkeede imisaa digniin aayadihii soo dagaandegatay imisaa dabay lagu dhuftoo beled dhan ay duugtay imisaa daacuun lagu kaxshoo noloshu ay daysay taariikhda duuggee dhammaan diintayadu sheegtay dantu ma ahan inaan daawannee waa dardaar warine innagoo deliilkaas qabnoo dhabu dareemayna misna qiran dunuubtaan galniyo derajaday gaadhay dar allee in aan qola durnaa dawgal ma ahayne isdabciya xanuunka idindili ma ahan dooqiine caadiyo samuud dacwadii diida nabi saalax markii ay heshiisii dileen ciidda lala duubye qawmuluud iyana laguma dayn dabamaryayntiiye dhagax dabaa kor uga soo degiyo dama la waaweyne ducadan ku soo koobayaa kama dambaystiiye allahayow adaa daa'imoo taagay dunidaane adigaa waxaa doonta marin diritadoodiiye adigaa dawayn kala qalbigii daxali fuushaaye dembi dhaaf ilaahowna sii kuu dacwaannahaye allahayow dulmiga yagu hadduu qariyey diiwaanka miyaa doontay duul kale in aad keento degalkeenna oo adigu kuwaa doorataad nagaga deeqtoontay dabkii nebi ibraahiim allihii duugay baa tahaye dabxigii ismaaciil wanweyn soo dejaa tahaye daaha nabiga derajadii micraaj duuliyaa tahay calayhi salaatu wasalaam allahayo dulqaadkaaga weyn maanta nagu daaji iga durug xanuunkii ahaa daranyo weyn keenye dad isdhalaa difaac kala galeen daris warkii daaye salaandiiran kuma qabo duquba dumar midii siiye afkii baan daboolnaa gacmahan wada dahaarnaaye duhurkan guryaha dalaq nidhaa deeqma raadsadoe allahayow ducfiga jira adaan daahna kaa qarine rab iyo cusriga naga dulqaad ee yusriga soo dir allahayow dugsigii lama tagiyo barasho diimeede lagu kala dareer goob dikriga loo diyaariyeye gurigaagii duul kuma tukado daahirka ahaaye daakiraaddii qayb lagu dariyoo dayra baa nahaye allahayow cusriga naga dulqaad ee yusriga soo dir allahayow cusriga naga dulqaad ee yusriga soo dir wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ayaa noola darartaan barnaamijka gaarka ahaay oonan ku hadalaanay corona viruska qeybasha dhexe iyo hasadirne weliba fiiriyana dhirhigayo wasaarado maamul goboleeda ama wasaarado koonfur galbeed ee soomaaliya saameynta kuwaalade tan iyo markii usoo bilowday cudurka corona viruska iyadana guud ahaanba iniskoyowka iyo sasoo kaleba goobaha dadka ku badanaayana iyo dowladda roojida silan xakamaya cudurka covid toban sagaal oo saameyn weyn kuwaalade caalamka iyo sasoo kaleba gudaha dalka soomaaliya haddaba weliba una waraysinaya agaasimaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed suufi aadan oo usa kuwarbiyo waana usa ku hadalo saameynta cudurka covid toban sagaal usa kuhelade wasaarado gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim eed eedaa mahadsanto guud ahaan shaqada sidaada ku warqabta koonfur galbeed wasaaradaha ama guud ahaan maamulka koonfur galbeed shaqaalashay mayb waa koley sida ada la socoto may jiraa cudur covid nneteen leraa markaan cudurkaasi u saameyn eedida dunida kabaaldhiday markuu shaqada sidii hore ma-a bilowgii laha dhaafay hadda muddo lama bilood oo kale aba shaqadiisa gawaabsi ay ka socoto
waayahay marka ee, wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha hadaan ku bilaabnaa ee, shaqaalaha rogan iyo guud ahaanba joogga shaqada hadda siduuseya
wallaahi een, guud ahaan horta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha may mas-uulka ataa shaqaalaha guud ahaan koonfur galbeed Een, aan dowladda iyo aan dowladda baan hayna Een, sidaada la socoto saan hadagtii sheegay cudurkaas dartiis shaqa ma jarta Een, shaqaalaha inta badan oo muhiimka ah idoosha oo ka shaqeeyahayaan inta kale fasaxa la geliyey si oo lin yaray saameynta cudurkaasi oo si dadka macnaha si dadka inay- inaan ka dhafaafno saas dartee eh, wasaaradda amarha ku bahiya jiray oo la eray shaqaalaha ka shaqeeya idoosha markuu wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo guud ahaan wasaarado koonfur galbeed iyo shaqaalaha oo yoona een, caadiga ah kullisho may ka shaqeeyahayaan idoosho iyo oo isticmaalayaan kombyuutaradii iyo internetka isticmaalayaan Een, xafiisyo hadda la seedahayo ma jaro marka la kuraayo dad muhiim ah oo shaqada linku baahanya sida een, caafimaadka dadka caafimaadka ka shaqeeya iyo dadka kale ada meelo muhiimka roogmaahina waayahay marka maadaama aysan fasaxdayn shaqaalihii ee kuran qaabka iyo meelo iyo noqobsadeen iyo shaqada sidii iyo widaan
Een, runtii koley eh, isku kasa korta haddii oo marba xafiis linkooyana shaqaalihii meelo wada kooyaan culeysyada isku jaraan markuun taas saameyn liga weeldhitay Een, markuun guryaha laka shaqeeyahayen haddii laka eroodna isagama lagu talagalna Een, dowladda iyo ada is- walwalba dareerka dowladnimada intii la socotay linku talagalay markuun ada dhibaatadan jirto dartiya ayaa idoo linka shaqeeya sidii la fadaymaya waayahay waliba sheegdan in shaqaale qaarna iyo yahay marka qaarku la fasaxi ee maadaama iyo shaqadu intahay tii ee kuranba nololiyo iyo inta ka tiirsanahay tii marka qudur waaye waaye iyo wasaaradda inta kale qaadayana shaqadii oo mise si lan fasaxaya iyona gunada uga istaagtay maya lankiiba shaqaaleho hadda shaqaale rasmiho beesa qaadadahay walaashay qaadadahay wal beesaa ku guhimile laakiin meele may ku baxay shaqadii la qabado fara laakiin een, guud ahaan iyona saameynta dhaqaalaha oo s- adduunyada cudurkan kabaal isku saameeyi karo laakiin een, lan walba walaagi linku talagalay markaas isuma shaashayhaye idiisaa ka qaadadahay waayahay marka ee, kuranba saameynta usweeldhedi aragahayna kuley coronaviruska ee wasaarad ahaan qaabse islatin cudurku maanaa waa in hallii karo
wallaahi horta una wasaaradda caafimaadkana ma yihini laakiin una mayna quseeya shaqada markii laku hadalo iyo goobaha shaqada markii laliska kooyo sidii linyara ay lahay Een, cudurkan koley mm, meelo badan idaacado iyo telefishinada meel walba walku ka hadalay qaabkii linku horseeda karo Een, sidanka muhiimsan wayba waay oo ilaahay la tala saarado Een, ilaahay laku obsado Een, tilmaamo wasaaradda caafimaadka iyo biyaason dadkii oqaadadaan galiyaasha sida la sheegayo dhigidaan Een, salaanta walba assalaamu calaykum salaanta islaamka assalaamu calaykum ay tiri yani gaadka laysku dhaafo lays galantana laysku salaam Een, laakiin assalaamu calaykum layska salaam sida waajibka haytay ama sunnada haytay markuu talooyinkaasa koley oo la hajeeday bahda caafimaadka hajeeday intii guud ahaan shaqaalaha iyo guud ahaan ummado kale intii ogaadata kala talayaan waayahay een, maadaama shaqadii surantii sidii horenan ahayna een, xiriirkiisan laaytan caalamka iyo dowladaha kale iyo sasoo kale hay-ado samafalka kuranba wallaahi kaas ciidan dhaawacmay een, may weelay awal may jara jartay intii wasaarado iyo degmooyinka iyo tuulooyinka iyo seedaan een, bulshada liin adeego een, hay-ado naftarsho intii kooyaanoo ayaa dhihi jirtay laakiin hadda sidaad ku warqabto diyaaradoogii wal hiri Een, baaburta sidaada la socoto badanaa wal intiiba muhiim ahay naftarsho wal xakameeya wal yaraahay Een, saas dartee markuun hadiiba eh, macnaha dadka in is- socodka iyo eh, isku gudubowkiiba injarna saameyn eed muyo weeldhidaas hay-ado heshe markii lagu hadalo dalkun walbadana ayaa ku qabada jiraan walaayay ku qabada jiraan hadda hakada galin may waali bankii kooy faday wadanka habooqada faday ama meelagi wal kaalmo baahan kaalmada ku dhiifadan dareer ma jara Een, markuun ada lan walba macal hay-ado iyo macal dowlado da- kulisho lan walba diisa ka shaqeeyahayaan waayahay ee, degmooyinka koonfur galbeed ee wasaaradda shaqada ee shaqaalaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maadaama shaqadii ee sidii hore an ahayna degmooyinka xaaladii iyo shaqaalihii kale degmooyinka ka shaqeeya kuranbiyon xaaladii hayana may la gabaana guud ahaan soomaaliya la gabaan haddana may kale la qabaana koonfur galbeed caasimada kumeelgaarka baydhabo waliyaad dhabta yaa yaa la qabaa degmooyinka sida aad ku warqabto badanaa awalba isku hirhirinaya haddana hirhirinkuwan kasii darsamay shaqaalaha meel roogana kolley shaqaalaha inta roogya lama dayin yoona waliba mashaar aadayan mashaar soog aadayan laakiin shaqo laanti iyo haafad roogilay shacintaasu waayahay agaasime idan maasanta marba haddii markii horeba shaqada oo wadanka usaygo xaaladiisa idan hun haddana corona wuu dhex galay kuranba heerka shaqalaanta intee marahay tiliseer kor runtii heerka shaqalaanta koley sida aada la socota adduunyada dhan baa shaqalaan ku dhiibi wadamadeena noo hormarsanaayo meel dheraays welwelba haysidaan yaa geeka may ku hadalhayaan shaqalaanta hadda tusaalahaan maraykanka oo geeka iska sheegaya adduunyada intiisa dowladooyinka dhaqaalibin iyo dhinac walba military ahaan yaa ku awaaday soddon iyo sideed milyan oo qof yaa shaqalaan ka dhiidalay markuu aad qiyaasi karto dal oo soomaali ah oo haddana dhibaato badan haddiis haddaha ku kabsadahay shaqalaanta awalba boqolkiiba toddobaatan la eri koray haddana sii kororaas dad badanoo shaqo hele faday oo cudurku haddii inkoon oo shaqooyin badan abuuruma fadeen dartiyo yaa cudurkan roojoono tusaalahaan wasaaradda shaqada shaqaalaha intaasoo shaqo abuuryanin qorshaysanayta intii la suubiyo dhalinyarada koonfur galbeed ling abuur shaqo abuur ling abuur cudurkun dartiis marka walaa dhon dibaan dhigan marka intaas may tusaalan taa intay shaqo shaqalaantiya sii korortay boqolkiiba toddobaatan hohaytay hadda boqolkiiba sagaalan intiya marahayto taasaa yaa yaa cadeen waayahay agaasime marka haddiiba arrinta iyo meelo malahayd coronavirusna way usii sii dareera ma isleet haddii arrintuun sii dareertay shaqooyinka wasaaradaha dowlad goboleeda koonfur galbeed meel ku filada koreysleta
koley horta intii hadii la hamoodaba walaagi experience ama meel dheraa khibrad ala ku baraday faday wala ku baraday koley may rajeeyay intii ilaahay noo qaada sii haana marka insha allah ilaahay le ku tugaan intii cudurka noo qaado umado meel walba iyo rogo caafimaad taama iyo nabadgelyo sii
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ayaa rodarartana barnaamijka weliba barnaamijka gaarkahay oonu ku hadalhaynaa saameynta suwaalada ee cudurka covid tumi sagaal idaacadda warsan siyati siya dhibiisila magartisa mawjadaha gaagaaban aalada live streamka guud ahaan caalamkana dhuusi karta waliba wadasignaa dhugunsyala door faylanga mudee xusni iyo asaari barnaamijka cabdirsharaashkana siina darasa dhugunsyala dhinacaasiyo haddiinu fiirina saameynta weliba jirta dad kale oo saameyn ku helida weliba dadka ku shaqeeya waa shirkado diyaarado maadaama dowladda federaalka ee soomaaliya iyo sheegtay inay hakiyaasa diyaarado oo ku shaqeeya maamul goboleed dalkiisa soo kolba gudaha dalka soomaaliya taasoo dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo sheegtay inay ka kameeyay covid tumi sagaala xilligaas wali ku bilowda waliba noolole iyo saasoo kala xaaladii noololeedba cariiri galay shaqaalihii ku shaqeeyay shirkadaha diyaaradaha haddaba mursal aadan geedi waliba usoo kumidayaa dadka ku shaqeeya shirkado diyaaradaha ee gudaha magaalada tambaydhabo walibana usoo ku waramaya saameynta kuweldhati tan iyo markali reebay diyaarado gudaha dalka soomaaliya
meel yaray mursal aadan mursal mursal geedalenkase shirkado oo diyaarado shirkad kumida leerow asal travel ama safar express ayaa mas-uulshi ahaa intan roogi qayb waa jirtay saasaa la socdaas inii oo shirkadas ku socdo waayahay balni waliba inkurbiase saameynta corona sinkuelidi oo xayraada diyaarado
wallaahi saameyn badan sameeyey inkastoo dad badan oo insheegada inta ka xayiran xamar ka xayiran meelwalba ka xayiran maalin walba habeen walba hanigu yarahaya daqiiqadiiba intaas qof isaga xaaladda intisaa anjaalan leeyihin haddina ku dhawaad hirinta lama bilood ku dhawaad lama bilood hirin oo wal maalmo ee sidii maalin afar maalin oo kale madilo ku raadiya hirin saameyn badan ay samaysay because shirkadii hirinta shaqaalihii iyo dad badan kale oo shirkada kanoolaya sida oo eh, shaqaalaha elboorka oo kale si iyo walbada iskala jaraan ay jiraan ada mid walba ay- iyada micnaha saameyn badan ay ka sameeya fahanteed waayahay shaqada shirkadda diyaaradooda ka shaqeeyeysa oo weli baydhoodan roogda ee maadaama shaqadaysasin hirimtee ee ka waranba dhaqaalaha iyo shaqada tiitin nafta tiitin
والله دقال كل درا ما كنت هدي الباب كهرية دقال مسواسة هذا ديار دب شقة هنا دقال مسواس لكن هذه شقة صوته قصاري فايد مركز السواس معها هذا هو مشهد درا شركة دي هيرنتا شقالين بوعيدا شقجرا قفل باستي هما ليري إلا عدنا ولا فري دولدي هيرت لما وقتها سفري والمنارنا بل اسكو رجع قبل عملتي أو إلهي حنون كانت فقادا إن الفرضان يا رجيان هو بلار waaya marka shirkadda deegaano kale xafiiska leta mase keliya baydhabo leyo deegaano badan kaleta muqdisho oo kale doolow beledweyne adaa deegaanada soomaaliya kulli markii la koreebo deegaano yar oo oo khadminaha diyaaranka deegaan
waayahay marka ee, maadaama taas gobol iyo degmooyinkaas ku shaqeeyeysan shaqadan iyo xayiraad gale ee, ku waranba habka nololeed oo shaqaalaha iyo noolin walaahi lan walba si isdibirahay kulli maadaama sh- shaqadii baan jarna shirkadii gaaba galni kulli waa sh- dareema korta gambadooda shaqeeyo yowal hasaaro kore laakiin usan shaqeyn mib waa shaqsaasay ma jirto inkastoo waxyaabo qaar oo un isku dibiraana jiraan oo micnaha shaqaalaha hoosaadka dibiraan laakiin mib waa shaqo kale hadii guud oo lahaa mise dadkii waa lagu soo mise mashiyaaradkii waa lagu soo male marka lan fiiri dhaqaalaha oo kale shirkadda ee, way soo rogkaree khasaaro weyn hadeeri
hadda khasaaro khasaaro jirta laakiin khasaaro weyn hadda hana jeerin ma jirto inkastoo dadkii shaqo unbaradeen shaqadiina ay lakuroojiyey xaafid roog lakurooli idoo iskurooga aan birsho isku dayarahayo saas dartii ee marka shaqaalihiina ee, iyoona saasa micnaha oo yarko ka fadhiidanaha waayahay ee, tirada shaqaalaha oo shirkadda ee, diyaarado ka shaqeeyaan haddii aad qiyaasta meeqa deeri kora
والله حان بيرو كوغان او قال الا هذا شغاله قيب بدنس كله قيب عبد الحفيظ ودد البوران بهاد ميبو باور ودا هذا مسكين مدلس كده قال سيت مو قال دير دور دير قران waayahay baydhabo roogdan ee, muddadii hayraadda saarnayd shirkado diyaarado ee, jirana mas-uuliyiinta dowladda oo aysan la xiriirteen qaabka iyo aan ku fudud oo diyaarado la furo karo oo muwaadiniin badan hirin oo wadamadii iyo gudaha degmooyinkaba iyo fadaayin iyo diiraan
والله جرت لحريرني ويلي حريري مرول بس هرغهاينا iyo xitaa dadkumada mas-uuliyiinta dowladda koonfur galbeed oo kale iyo nabtasho safaray walfadaan jiraan hay la xiriireen sidee may isay walan jiraan walaahi langwad may kale ilaahay cudurkan noqdo haddii cudurkan afshii bir kora in la furo suurtagal ah ini oo dhaqso dhaqsan ninka furana ilaahay cudurkan noqodan rajayaan hoo bilaar waayahay marka ee, shirkado kale ay ku shaqeeya magaalada baydhabo diyaarado ee, wadatashi soo badanaa si oo macaamiishana iyo ini jabalahayna mar walba lan dhiirigeli lahay
haa koley marwalba sarwaana meel ku yahay niis aragna waa ilaa maalin kadib sidii maalin kadib magaaladii isku korkooye sheekaysada caqabadan may maha kororay is waraysadaan ugu dambeyn warkamay waxa ka bilaabmay ilaahay cudurkan noqdaba marka madaas kadib rajo oo isla markaaba cudurkan yaraada in la furo suurtagala hadda beerdhow baa laka sheegay koley mayba umalay in cudurkaa gale marka ilaahay noogooda koley mayba insha allah amay rajeyaan in ilaahay cudurka noogooda kadib shaqo wali shaqooyin ay isfu- isfu furayaan waayahay markay aanu fiirina maadaama xayraada jirta haddii sii dareerta isleta macaamiisha iyo shirkadda dhaqaalaha howar hoosaan dhigi kor والله عندي بتاوس مبوا من الشقة أنا قرشات يقول نبغى فرق درا ما كرده كل ما نسوي قله مركا ما نس أو ما اللي قال ما اللي قال دوني هذا نورمال اسكوه مركا كل إلهي ما- كل جاني إني أدرك ما قبل ديار دون هي اسكو فرما إن شاء الله waayahay shaqaalaha wali sheegdeen inay qaarsho la dibro qaarna weli iyo nolol maalmeed jaafo iyo meelo ku weydiisadaan marka maadaama ay shirkadda ka shaqeeyaan awoodanaysa inay mar walba dibirtaan xaaladii nololeed intay ku furo hayraada hawal isku dibira insha allah mayba maadaama shirkadatan i- shaqaalaha shirkadda way way dibira insha allah inay uma dibirna rajayaan inkastoo eh, walaan wal meelaha kaaga nago doono bood afshow koley ho- hoobadati nibilo ku darsanto suurtagalo oo kalena ini dhatana fura mayba sidanu dhidhiigan xanti walsaas oo kale dhinaca dowladda eh, in la furo doono rajeeyahan hoo bilaar waayahay maysat markuun qaabka lankorsada cudurku maadaama bay dhow hagale shirkadii diyaarada eetin isin ahaantin warshooyinka eedin furowka diyaarado ma ihi
walahi qaabka lan korsoo kale cudurka amiba wasaaradda caafimaadka loo sheegtay markaan qof walba inishiis ilaaliyo unina mayba rajayaan haddii la furana inuna ku taxadirno oo i- bahalka inta samaysan inshagada kahortaga samaysana shaqaalahan eh, hadda korba tababar la siiyey oo lanka horseeda kor qaabka la isku ilaaliyo wal ilaahay wadada boonisheeda marka insha allah mayba inuu ku taxadirno rajayana saas dartiya mayba waa ay taxdir feela sameeya doona hoo bilaar ha mayba waa horta diyaaradda mayba waa insha shaqaale saaro oo siin cuntada baran Eh, wasaaradda caafimaadka shaqaale ku tirsan ee alboorada iyo meelashooda uniyo iskaashadaana mayba waa may sameeya korna inuuna ka hortagna diyaaradii la buufiy dadkii ku dega la baara dadkii koraayan ee face mask iyo waa la siiyey diyaaradda laku buufiy waa ka ka hortagka oo feela sameeya doona
dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta dhaqamayra ku dhaqma awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
waayahay dhegunsyaaldhexe ee barnaamijka iyo sideedna waliba fursad siiyaan ee dhegunsyaalka barnaamijka waliba waa barnaamij gaar ee sidaysanba dhegunstaasaga warbixinooyinka iyo waraysiyada oo dhegunsitanga ee keedinaya coronaviruska saameynta sugaallada dhegunsida haddaba aada nabtatiita ee dhegunsida ee haddii aad ardayta haddii aad ee, shirkada milk shaqeeya jirtay saameynta kuweelada cudurka covid sagaal ama coronaviruska yani sharahaasa iyo qaabka lanku gudub kora teleefon nambarada hana weer kortaan dhugunsa waliba faraaga lama lama shanaad sideebar sida faraaga lama lama shanaad sideebar sida ama nambar kale usaya faraaga sida konton ili eber sida afarti sida faraaga sida konton ili eber sida afarti sida lamadaas nambar iyo hana weeri kortaan waa nookala qayb qadan kortaan qata teleefonka waana keedan qodobka dooda coronaviruska saameynta aada naftatiita kewaalada dhugun sidaan koraya yaa fursad siya halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة saaxib magaaga deegaanka
إذا شيخ محافظة قول نوري شاسع الأمم ayaa iidow raadiyow kasku gaabi adoo maasan saaxib raadiyow ku gaabe barnaamijka la dararta ayaa raadiyow kasku gaabi saaxib marlamaada raadiyowka weli kiibaal weeraay
حيا حيا إن شاء الله ما شاء الله waayahay bal gudubgala barnaamijka haddii aad dareed coronavirus saameynao kiwaalade
الحمد لله هذا صومالي دقدق دقان لكن ولو نادر إنسان ما يملا لكن ونقابة هو بمقالة الأساري لكن كنا عسيب ساقلت بلشين كلي ولا سامي ولا سامي waayahay ilah umahadsanta sida faylan barnaamijkan in kula qaybata kiin kumahadnage dhugunsiyaalka waliba koosde marka qata telefonkiyo naweeran inay isku gaabiyaan raadiyowkiyo noo dhugunsadaan dhugunsada qaab halo asalaamu calaykum halo
هلو haa walaal magaca deegaanka halo ciidan kuxumo dhugunsadaasay qata telefonka iyo kugahi waliba rajaya inay siryadan in weeri doona ee dhugunsada kale oo qata telefonka ka jiro siya halo asalaamu calaykum walaal magaca deegaanka
walaal macaan maaga la gadari xaafadooda jir dhawaa wada jir salan ku dara barnaamijka saaxib
maasha allah safaali ku dareeda ala qadari barnaamijka haddii la dareeta coronavirus aada naftatiita haddii ay la hadalayd saameyn oo kiweelada wallahi saameyn oo ma ii waliday alxamdulilahi an
ciidan kuxuma la qadari ee qata telefonka iyo kugahi rajaya inay markal reedan in weeri dhugunsada kale siya halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام walaal magaca deegaanka ciidan kuxumo dhugun اسمع اذن عبد الرحمن najima dhawaa barnaamijka la dareerta
ها haye najima ee xafid
انا
haye hadhawaaw barnaamijka haddaada dararta saameyn oo kii weelade coronavirus
maya maya haye waayahay idan umahadsanta sida faylan barnaamijkan inkulu qabate kinkumahnage dhugunsiyaalda idaacadda warsan ee magaalada tabaydhabo iyo noordareertan qaybogooyinka dambey oo dhiguniga iyo dhugunsiyaalkuna fursad siyaane oo keedan ay qodobka doodo coronavirus saameynta usaweeldada iyo sasokala aada nabtatiitaba saameyn oo kii weeldada iskuul haataya goob oo adag shaqeeya jirtay oo lah kayfasa haatay antaba saameynta noocee kii weeldata haddana qaabse ee la tacaalaytan koorseedowka maadaama weli coronavirus-kasu gudaha dalka soomaaliya isugu jira dhugunsida qataka jara iyadan komi dhugunsida qataka ku hay teleefon nambarada waliba waa furaaga lama lama shanaad sade eber sada iyo nambar kale useeya furaaga sade konton ili eber sada afartii sada dhugunsida qataka jara alow
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة ولا المغاي ديانكا
عبد الرشيد حافظ بكري ولا قصو حافظ تكفيك
waayahay magaaga
cabdirashiid abdiqaadir hadhawaa u saaxiib barnaamijkila dararta
ها waayahay coronavirus cabdirashiid saameyn oo kii weeldadi
ما يولد waayahay idan umahadsanta sida faylan barnaamijkan inkulu qaybata kinkumaahnage dhugunsiyaalka teleefon nambarkan oo weeri karan furaaga lama lama shanaad sade eber sada ama nambar kale useeya furaaga sade konton ili eber sada afartii sada dhugunsida kale siya halo asalaamu calaykum halo halo dhugunsida ciidan koome dhugunsaasaya dhugunsaalka waliba kooxsada markiyo qaata teleefonkiyoona weeranga in iyo raadiyo ukiisasoo kale idkakiisha koran qaadan halo asalaamu calaykum dhugunsida kala halo
ها ha walaal magaca deegaanka
deegaanka wayrooge xaafadayda dar cabdullahi abdiqaadirna ee xaafadayda darow cabdullaahi hadhawaaw eh, barnaamijka hatala dararta saaxiiba eh, coronaviruska saameyn oo kawaaleda naftateeda ay lahadalayd
coronavirus saameyn weynani weeldhaday ee magaalada sanbaydhabo aan iskoola dhexdee waana iskooleedka iyo gaadiidka isdhexgalka bulshada dhammaantayo ee shal hirmeegmaha haye
marka coronavirus saameyn weyn dadka weeldhadi maha Waaye, marka- ma- korlasalaamahay maadaama iskuulkaada dhinkadaasiba oo weli fasaxa jara dareenka ku waranba marka
wallahi xaafadoo la iska roogi dareen wallahay madhamaha haye
marka xaafadoo la iska roogi corona dad gallan banaan baawmale calabarad iyo inta badan lagama walfahmayahay waayahay idan umahadsanta sida faylan barnaamijkan inkulu qayb waatiyo kinkumaahnage dhugunsiyaalka iyo qata teleefonka habuu dhaafiyaan dhugunsida kale halo asalaamu calaykum ciidan kuxumo dhugunsidaasay qata ku goye dhugunsida kale fursad siiya halo asalaamu calaykum halo ha walaal raadiyo kusub gaabay adoo mahadsan ciidan kuxumo d j
dhaqanka mahamayda ku dhaqmo awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta dhaqanka mahamayda ku dhaqmo awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaad waayahay dhugunsiyaha qadka jiro si halo asalaamu calaykum halo halo dhugunsida iidan kuxumo dhugunsida say qadka kugoyi dhugunsida kale fursad siiya halo asalaamu calaykum wilaayow edikayga noo hosay magaca deegaanka ciidan mahadsan dhugunsidaas dhugunsidaas waa dhugunsiyaalka waliba kooxsada mar kowaad iyo mar saddexaad iyo mar lamaadba inay eedka kiisha koran qaadan marba hadday qato teleefonka noolu qayb qaadan barnaamijka barnaamij gaar ah oonu ku hadalaynaa saameynta suweeldhada ee cudurka safmareenka ee covid mid sagaal gudaha dalka soomaaliya ee dhugunsida ahaan ad ahaanta oo hana weeri doonta saameyn oo kay weeldhaday shaqada haatay haafada haatay dhibaatada kula kulantay coronaviruska tan iyo intiisu bilowday iyo dhugunsida waliba fadaane ra'yiga iyo saasoka aragtida aada ku dhiibata barnaamijka dhugunsida qataga jara halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة eetikigana hoosay dhugunsida magaca deegaanka
mudnaanta maal mukhtaar maxmed isaaq maxamed mukhtaar deegaankew
xaafadda naanti hanaani tuu saaxiib hadhawaa barnaamijka hadda la dararta gudugal
sifayli haye barnaamijka la dararta
haa sifayli haye coronavirus saameyn oo kay weeldhada widaayow halo waayahay dhugunsaasay idaan kuxumo dhugunsayaalka haddii iyo barnaamijkana dareerna weliba kocodsadaan inay horta marka hore barnaamijka walaalan ku hadalo iyo fahmanga kureed iyo hna weeraan dhugunsada kale si halo asalaamu calaykum ha walaal magaaga deegaanka ideedo magaaga saciida dhawaa barnaamijka la dareertay walaal haye bar saciida coronavirus saameyn kiwaaladawe waayahay idaa maasanta sadafayna barnaamijka nin kula qaybqaatay kin kumaadnage dhugunsadaha kale siye halo asalaamu calaykum telefoon nambarka walib waa ama nambardaysan weeri kartan faraag lama lama shanaad sede eber sede ama nambar kale useya faraag sede konton ili eber sede afarti sede dhugunsadaha kale halo halo ha walaal magaaga deegaanka haye hadhawaa saaxiib barnaamijka la dareerte haye bal coronavirus saaxiib saameyn kiwaalade ya waayahay inkastoo dhugunsaasa idka kiisheesa falen nin dhegna kuma hadsanya sida falen barnaamijka nin kula qayb qadeen kuma hanagay dhugunsada kala siiya halo asalaamu calaykum halo halo dhugunsada
asalaamu calaykum wacalaykum salaam warahma magaaga deegaanka
ciidan maxamed oo guurayaab
aadan saaxiib haddii aad barnaamijka la dareerta weliba kooxsadaan inay safalan in la hadala barnaamijka haddaad la dareerta gudagal
barnaamijka una dareer joogbir waayahay saameynta coronaviruska waaldaday aadan haddii aad ninsharad maadaama wadanka coronavirus usa jira
maya saameyn hata korinti waalada mala idan maasanta sida faylan barnaamijka nin kula qaybaa tekin kumaanage dhugunsada kale see qata telefonka ka jira halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo
Hello, salaam alaikum.
wacalaykum salam warahma magaaga deegaanka
Hello, walaal.
magaaga deegaanka saaxiib
Ahmed Ali Misar.
haye hadhawaa barnaamijka dareeta
Ah, haye saaxiib barnaamijka hadda la dareeta coronavirus saameynta kay waaldaday corona virus saameyn yeelay jooglay.
haye s- may kumid ah saameynta kay waaldaday Inay fadhiyo.
haye ada sh- ada- ada- Ada.
waayahay ada shaqeeyeysay Ah, tagay airport tagay.
haye shaqadii marka wayba shaqaale way fas oo iidan ku xumaa dhugunsidaasay qata telefonka yaa ku gohay dhugunsidaa kale siiya halo asalaamu calaykum halo ha walaal magaaga deegaanka yuusuf adoo maasan buuq badanaa baala kuweeraaya adhawaa barnaamijka la daraarta haye bal qodobka una ku hadalayn haddii aad fahansanta coronavirus saameynta kay waalade waayahay idaa umahadsinya dhugun sidaas daya sida faylan barnaamijka ninka lu qayb gaadeen kumaanaga maryam
dhaqanka mahamayra ku dhaqma awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta dhaqanka mahamayra ku dhaqma awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta dhaqanka mahamayra ku
ay dhugun sidaa qataka jiro si halo asalaamu calaykum halo ha walaal magaaga deegaanka
مرحبا مباشرة دي معبد hindiya bumbashar hadhawaa walaal barnaamijka dararte
ها haye hindiya gudagal coronaviruska saameynta kiwelada iyo saasoo kale xaaladda siday ay taada
أنا تمام والد العظيم إيه دواتنا بشراي haye ad ahaanta iskuol iyo dugso wal oo oo saameyn kuwelada malamiya
مايا مايا waayahay idaa umaasanta sida faylan barnaamijka nin kulu qayb wata kin kumaadnaga dhugunsiyaala qayb ogeyn kada dambeeya ee barnaamijkaas hadeeni dhugunsiyada qataga jira halo walaal eedka kigaan hoosay magaaga deegaanka
والله مختار معنا يرى يا بدنا انت mukhtaar hadhawaa barnaamijka la darate saaxiib
بطيلة haye hadhawaa bal barnaamijka gudagal saameynta kiwelada coronavirus
maana ilaahayna waan ka wada leenahay ilaahayna waan ka wada leenahay waayahay idan mahadsantay sida filan barnaamijka nayn kulqay waa tekin kumaadnaga idaacadda warsan ee magaalada tambay-dhabo iyo nordaratan dhugunsiyalah barnaamijka waliba barnaamijka gaar ee una singatira galnay toddobaad walba oo arba ama eh, toddobaadkiiba maalinta arbaaday usagalo doona islamarkaasna una ka falanqeyn doona waana ka fiiri doona saameynta suwelada coronavirus maadaama eh, muddo usoo dareera coronaviruska islamarkaasna caalamkaba saameyn ku heladay markalen fere soomaaliya inay qayb ku hetaa meeloonta badan saameynta ku heladay haddaba dhugun sida fikirka keega qaabka usa eh, coronavirus dhanka horseeda kora iyo aada naftateeda haddii aada shaqo aada meelka shaqey jirtay shaqadaasay eh, sababo coronavirus laakiin fasay iyo haddii iskuulaadka oo iyo hirinyaga dhammaan waliba fadaana dhugunsadaha oo haddaan weera doon inaysu fikirka keeshay cabira waana se failan inaan kula qayb qaada barnaamijka dhugunsadaha qartaga jar halow idan koxma dhugunsadaasay dhugunsadaha kala siiya halow asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum dhugunsadaha qartaga jar waayahay idan waa siin dhugunsadaas dhugunsadaha kala siiya halow
alo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة ولا مقاي دقنقة
xaafadda buqriye بكري مقاقة
xabiibkeed halkan ويا هدوا ولا البرنامج كلا درسته
haa walaal هيا بل بكري يا جو شيء هدي هذا كوربي ذا سامنت كورونا فيروس كي ولد ذا إن هدي هذا نين كوربي maya maya walaal Sa- saaman yuwaalna سامنت أمك ولد نميا may may إسكولي دكتور والبا مدي كذاس
dhikada miya هيا دي مركون إسكولك مادام نسكويوك إسكولك جرنا سامن أمك ولدنا عشرة دي دوم بباقة ذنا
iskuulan oo yirnin miya waya idan mahasantaa sida filan barnaamijkan inkula qayb qaatakin kumaadnaga dhegeystayaal qaybooga ka dambeeya barnaamijka yaasa daarin dhegeystada kala siiya halo asalaamu calaykum idan mahadsiyo dhegeystadaasaya dhegeystada kala siiya halo asalaamu calaykum halo
Alo, ha walaal magaay deegaanka
magaaga Yuusuf Maxamed Ali xaafadda Buulnuuri.
yuusuf adhawaa buulunuuri na barnaamijka la darata
Ah, haye bal coronavirus saameynsa kakiwaalade
corona virus.
ha
Corona virus baa hayba maran.
waayahay idan mahadsantaa saaxiiba d j
dhaqanka mahamayra ku dhaqma awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta dhaqanka mahamayra ku dhaqma awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta dhaqanka mahamayra ku dhaqma awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
waayahay dhugunsadaha qarta ka jaro si halo asalaamu calaykum walaal magaay deegaanka
Maxamed xaafadda Silib.
maxamed xaafadda siliga dhawaa barnaamijka la dareerta saaxib
Ah, haya saameynta kiwaalada saaxib coronavirus
horumar ku dalka rivis.
waayahay idan mahadsantaa sada filan barnaamijkan in kula qabatekin kumaadnaga dhegustayaalka waliba kocosdaane haddii ada barnaamijkana darana saaxiiba waktigana in isku dhumiday nin waktin in ku dhumiday waliba kocosdaane barnaamijka sida saxade lanka tiragalay ini adana kula qayb qaadiya kocosdaana anshaxa barnaamijkana ila ilaalay haddii barnaamijkaadana darana waliba kocosdaane ini barnaamijkaada dhugunsato walaal unku hadalaayna ada faanta barnaamijka sida horey warbixinooyinka iyo wareysiyadaysan ku dhugunsatanga waliba lanku hadalaya barnaamij gaar ah oo keedin coronaviruska saameynta suweeldade haddii ada dhugunsada ta ada ahaanta saameynta keweeldade iyo saas oo kala sidaha hadda iyo ta xaaladda maadaama weli iyo jarta faafowka iyo saas oo kala sida dhankorsada cudurkaasaya dhugunsada eedkakeyga ama fikirka kika saliimo waana waliba kocosane inay sida saxda inay kula qayb qaadata barnaamijka dhugunsadaha qataga jarosiye halo asalaamu calaykum halo halo dhugunsatayaalka waliba kocosdaana raadiyokiinu isku gaabiyaan dhugunsadaha kale si halo asalaamu calaykum halo وعليكم السلام walaal magaaya deegaanka
آه، معاي محمد انا محمد علي aadan maxamed ali xaafadeew xaafadii beebe haddaba waa aadan barnaamijkala dararte
gadareeraha haye aadan bal barnaamijka saameynta eh, coronaviruska iyo waalidadii iyo saasoo kala sida lon korseeda kora
coronavirus maybe wadhube dadka foonfoorada ku been ahaa macnaha shaqamaygoda ada oftal jeysa mayda leeyaha coronavirus yadare dambeeg oo wadaay haye
marka saameydiis isamaysa buka shaqadlaan waay ha iskuolkii dhamaaytay form fourka sanadkuna dhamaaytay marka xafiisyadii dawladda aada shaqan weydiisatayba waliba waa kala kulantay caqabadina iyo coronaga miya aa corona jarmay dambeeg oo wadaay haye aa gabadan ku miyaadana shaqadna waaya dareenka markun kuwara maadaama shaqalaagnada eta weliina idar roogda marka eh, coronavirusna weli sii dareera kawarama dareenka keedan dhiniga iyo markilan fiiri nolola tita
ilaahay ano gebagabeena halkan corona dambeeyay ilaahay shaqadana bay baan fursahaysiino ka helalayn wayahay idan maasanta saaib fikirka saliimka ee sida faylan barnaamijka nin kula qayb qaatay kinku mahnaga dhugunsida kala siya halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam warahma dhugunsida raadiyoga isku gaabay magaaga deegaanka
ragka iyada amaansan boolalka ee adeegsatada yaqaanka baasane raadiyo warsan iyaga singlaha duhurtayda sotraxna waaye xaafadda dib laga sameeyo dowdanaha weeraan waayahay sawtirama adoo maasan gebagabada qaybogan ka dambeeya marayna eh, coronavirus barnaamijka dardareerta saameynta kuweeladheeda adan ahaanta iyo saasoo kale sida lon korseeda koro iyada amaansan horta een coronavirus inta badanba dunida oo dhan budu wada haafeeyey Mhm.
silsilada ugsanida bulshada oo dhan bu dhigaan iskala wada hayo inta badanba een cudur oo saameyntiisa gudan inta badanba een hadana faam kora dagaalkinamad adduunka ilaha ka weeraray wey horta malwa walwalba cudurkaas masaamasi warkaas ilaahay haysheen way balinbaanyada bulshada ilaahay gacmoo hortago oo hadisugoo ku bandabada inta badanba soogeedka elinko daasugeedsageedka inta badanba linku badbaado ee halka way balinbaanya coronavirus inta badan duni walba saameeyinku waladaaye si wacyigelin badan linku suugayo bulshada oo dhanba geedka inka sii faafno masanahay bileed magaalaaka oo ka dheelma marka bulshada dayrakorna wacyigelin dhina iyo dhaqaale ah lagali wacyigelin iyo madalinku hortaas bulshada sidan marwalba gacmo sooda haysataa waaya sawtirahma sawtirahma aad ahaanta haddii aad iskuulla kadaasi ama haddii shaqo goob shaqaad ka shaqeeyasi way seera kore saameynka weelada tan iyo intii usbilawday coronaga in badan in badan een inta badan horta een dhinaya iskuul xataan haddan dhikadaan agista goobay shaqada iyo iskuulaadka iyo jaamacadooyinka inta badan een ee saameeyinka walida oo ma haysiisa ardayda hadda geed foofoorayaalka haayeen dhinaca ee jaamacadooyinka geed saameeyinka walida geed ardaydii dadka haydii een liin qiimay inta badanba een asharaadka oo qaadayaan misaana natiijada oo liin qiimay leegasii ardayda foofoorayaalka haayeen sidoo kale waa in natiijeelen inta badanba liskula soo maraayo oo ma haysinta badanna een jaamacadooyinkan geedka een ku qaadaan dhinayo qabka een ardayda oo jaamacadooyinka wada dhislaandaya oo hadda een inta badan dib ay qabta inta badan ilmiga casharayaasha marka midba argaasa een inta badanba saameynkaas intiya kale laakiin sab arga hayna geedka inti oo geedka een inta badanba midba id saameyn farta masxaana figirina goobe oo ay inta badan waxbarashada waayo ma weelida meelkaas geedka bulshada qoyra leer meelkaas ma haysiiso bulshada oo dhanba
Ida- idan mahadsantaa sida faylan barnaamijka nin kula qayb qaatay akin kumahnage dhugunsiyaalka koo ilami iyo fursasiya dhugunsida kale siya halo asalaamu calaykum idan kuma dhugunsidaas dhegata telefonka kugohi dhugunsiyaalaha qayb oganta dambeey ee barnaamijkaas derni dhugunsida kale siya halo asalaamu calaykum idan kuma dhugunsidaas naqata telefonka kugohi waliba raja inuu siriyadani weeri doono telefon numberka dhugunsida kale siya halo
asalaamu calaykum wacalaykum salaam warahma walaal magaay deeganka raadiyo kusub gaabay adoo maasan
alxamdulilah xafid buul nuuri walaal walaal hadha waa raadiyo kusub gaabay boolnoore barnaamijkala dareerta
maasha allah sifayle sifayle haya gudaha gudagal eh, coronavirus saaxiib saameynta kaweelada iyo saasoo kale qaabka lan korseeda koro
maasha allah maasha allah dawladda kor kor horta sifayle alxamdulilah isdhexgalka bulshada maalganacsiga walwalba horta saamay bahalkan idan saamay kasay
marka alxamdulilah rafadaanay nadaafadiina ka dadaala walaal wali warbixina weysiisa kulli nadaafad wali lan korteeba lan korteeba idinka dadaala waaya ad ahaanta iyo lahadalayta ee, saameyn goobo shaqa hata ama walbarasho ee, iyo kii ee, saameyn kii weelata jarta ha maasha allah unorta ganacadkeena eelka macnaha jeeta xaafada degaan degan kawaanlekani hilibka gadaana macnaha dadkii ganacsigii hoolooyay hibka edninka qaloway macnaha wadooyinkii walaay dhan hoolaanin galaan oo hirmin maahe marka isbedel oo dhiniga coronaviruska dareemay tag miya
ha
waayahay iyada umahadsanta saaxiib sida fayla barnaamijka nin kula qayb qaatay kin kuma anage dhugunsidaha kale si hello asalaamu calaykum iidan kuma dhugunsidaha say qata telefonka ku hay dhugunsidaha kale si hello hello dhugunsida hello dhugunsida waayahay iidan umahadsanyaa d j
dhaqanka mahamayda ku dhaqmo awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
waayahay dhugunsidaha qata ka jaro si hello asalaamu calaykum hello walaal magahay deegaanka raadiyow kusku gaabay saaxiib adoo maadsan raadiyow kusku gaabay buureeda ha dhawaaw raadiyow kusku gaabay widaha wili raadiyow kuya kiibaalqa ilaahay waayahay idag maadsan dhugunsidasaya ee dhugunsiyaalka waliba koosadaane raadiyowka dhugunsida makiin suurta galaasa inay qata telefonka idaacadda si toose hawada nin kula qayb qaadata raadigaada noo dhugunsida kiinshadanada marba haddii qata kiin suurta gala inaada noo kula qayb qaadata raadiyowkaada noo dhugunsida fadlan isku dami dhugunsida kale siya halow asalaamu calaykum idan kuma dhugunsidasay dhugunsidaanka dambey ee fursad siya halow asalaamu calaykum halow dhugunsida magaala deegaanka iidan kuma dhugunsida si qata telefonka iyo kugohi dhugunsidaha kale oo iyo fursad siiya halow asalaamu calaykum halow dhugunsida magaala deegaanka walaal waayahay iidan kuma dhugunsidaasna dhugunsidaha kale siiya halow asalaamu calaykum halow waayahay dhugunsidaasna siina dhinayo qata telefonkiis dhey wayne waliba raja inuusa reetani weera dhugunsiyala qayb ogeenka dambeeya iyo isla marahayna barnaamijka gaarkahay oo na ku hadalanay ee saameynta suwelada cudurka covid mid sagaal ama coronavirus ee dhugunsidaha kale siya fursad siya halo asalaamu calaykum waayahay dhugunsidaasna iyadan kuxumo qata telefonkiiya ku baahiye dhugunsiyaala guud ahaan waliba intaa kaaf maree barnaamijka ee gaarkahay oonan ku hadalanay coronaviruska walibana barnaamijkan uu seeyaa barnaamijka arbaawel buusa si toose usan ku bahan doonaa idaacadda warsan ee magaalada tambaydhaboon oonan ku hadalan kornaa hadba xaalad iyo teegantiyo saasoo kala saameynta bulshada reer baydhabo iyo guud ahaanba deegaanadan koonfur galbeed uusan ku helada dhugunsiyaala barnaamijka waliba saaraya mudiin xusne walibana siina daraysayay anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid ashka maada kudeerto dhanka farsamada waliba farsamaysaya maryana macalin ali inta barnaamijkun barnaamij lamida reedon kulamaan akheeraya dhammaan bahda idaacadda warsan waliba sin kutabana sidaasi oo ammaana layo haystasay corona dhammaantiin cibaadaysta